agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan maxamed cabdi xargeeye ayaa xubno ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o kala wareegay qalabka shaybaarka kaasoo loogu talagalay xarunta shaybaarka somalilan munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka somalilan iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan maxamed cabdi xargeeye ayaa ka waramaya waxyaabaha uu ka kooban yahay qalabkan iyo ahmiyadda uu leeyahay runtii maanta waa maalin weyn oo aynu agab kale oo u badan agabka laabka lagu dhiso aynu kala wareegeyno hay-adda w h o waxaa beryihii u dambeysay inoo muuqatay inay soo noqnoqonayeen xanuuno dilaaca xanuunadaa dilaacaya ama outbreakadaa wadanka qeybo badan oo kamida ka dilaacaya marar badan waxay u baahanayeen si loo xaqiijiyo in la helo awood laab oo dhammaystiran waxaadnu ogeen covidkii bilowgii u horreysay waxay nagu qaadatay inaynu saambaliska ama shaybaadhada lasoo qaado aynu u dirno oo inagoo hay-adda w h o adeegsanaynaa south africa markii dambena waxaynu u diraynay kenya markii dambe waxaynu gaadhnay inaynu waddankeenna ku hubino aynu ku aynu aynu ku ogaano xaaladaha covid nneteen-ka waxaa ka dambeeyey dang fifarkii oo isaguna wakti inagu qaatay xaqiijintiisii waxa socday oo iyaguna dilaacaya xanuuna ay ka mid tahay misaliska a w d-ga ama acute water dariaha ama shuban biyoodka waxaa soo noqnoqonayay xanuuno kale oo ay ama bacteria keento ama virus keeno oo qaad qaab ebidemica ama qaab dilaaca u imanayey oo meel ka dilaacayey isla markaaba waxaa loo baahan yahay in la hubiyo oo la ogaado oo la yidhaahdo waa hebel waxaynu bilaabeynaa runtii laabkii qaran ee weynaa markii hore laabab kala duwan oo gobollada ah iyo laabka guud ee harge cusbitaalka hargeysaynu haysanay laakiin waxaynu hadda tallaabadiisii qaadaynaa sidii aynu u heli lahayn laab qaran oo ah laabkii reference laboratoryga ahaa ee aynu ku baari lahayn waddanka oo dhan wixii ka dilaaca mararka qaarkoodna aynu ugu adeegi lahayn waddamada kale geeska sidii waxyaalaha aynu ku dheernahay ama aynu dhahno aynu markaa uguugu baari lahayn marka national reference laboratorygii waynu dhisnay oo xukuumaddu way dhistay oo waa diyaar w h o na waxay keentay mashiinadii ugu horreeyey ee muhiimka u ahaa sidii loo bilaabi lahaa shaqadii national reference laboratoryga tusaale ahaan sequency mashiinka wuxuu wax weyn ka tarayaa marka la ogaado xanuun in la sii ogaado xanuunkaasi qeybaha uu ka sii yahay wa yacni waxaa lasii ogaanayaa hidasidihiisii ayaa lasii baadhayaa haddii uu isbeddel ku yimaado variant kale uu ama uu farac kale la baxo mashiinkii lagu ogaanayay weeyaan mashiinkan